ahaantiiba dhegeystayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa daahfurka akademiga horumarinta afka iyo suugaanta ee gaariye oo lagu qabtay magaalada hargeysa munaasabad ballaadhan oo lagu daahfurayey xarunta cusub ee akademiga horumarinta afka soomaaliga iyo suugaanta waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin qoraayo fanaaniin iyo abwaan oo ka socda bulshada qaybaheeda kala duwan munaasabadan ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha akademiga horumarka afka iyo suugaanta ee gaariya akademig abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo tilmaamay waxyaabaha ay ka shaqayn doonto akademigani
inta badan waxaynu aragnaa un iyadoo laga hadlayo waxyaabo kale laakiinse waxaan isleenahay waa markii ugu horreysay mala afka soomaaliga iyo wax noocaasiya laga hadlo qof kastoo binaadani waxau leeyahay himilooyin uu nool yahay inuu dhabeeyo ujeeddada gaarsiya akademiga loogu magac daray waxa weeyaan gaarsiya wuxuu ahaa nin u noolaa inuu arko af soomaaliga inuu kaalin galo oo uu kaalin qaado si aanay himilooyinkiisii u noqon kuwo markii uu dhinta un isaga la dhintaa ayaa waxaanu ugu talagalnay inaynu halkiisii ka sii wadnoonu annaguna halkaa kasii aanba qaadno oo waxyaabihii uu qaban jiray hadday cilmi baadhis ahayd iyo haddii kaleba lasii qabto akademigani ma aha mid dawliya waa akademi iska madaniya wuxuu ujeedooyinkiisu ay tahay in la qabto cilmiyeynta iyo tayeynta afka soomaaliga kaydinta iyo ilaalinta iyo ururinta suugaanta waayo maanta waxaa laga yaabaa inaad aragto gabaynin lahaa oo toban in lagu wada sheegayo waxaasna waa qoraallaa'aanta iyo kaydinla-aanta dhiirigelinta halabuurka iyo sugaanyahanka kale in dadka sugaanyahankaa la dhiirigeliyo oo iyaguna aanay noqon dad muxuu haaye de meel banaana iska taagan joogtaynta iyo ambaqaadista aragtiyihii gaarsiye kolley gaarsiye aragtiyo ayuu waday sugaantiisuna kolley aragti bay ka turjumaysay in dhallinyarta soo kacaysa iyagana lagu dhiirigeliyo inay aragtiyahaasi qaataan oo sii joogteeyaan sida sugaanta u adeegta diinta dalka iyo danta guud oo beeriqaatinimo aanay ku jirin daraasadeeyo cilmi baadhisto sugaaneed sida in lasii daawaco miisaankii maantada ee uu daafuray allah u naxariistee oo la bablish gareeyo oo la baahiyo oo dadku ay wada gaadho in macalimiinta afka soomaaliga dhigta oo iminka dowladda looma tababaro macallin afka soomaaliga dhiga carabtana dee ka carabiga dhigana dad baa u abuuran oo dee carabtaasa lacagta soo bixisaa kuwo kale afgaalaadka dhigana dee gaalada waxay wada siisaa si aanu macalinka soomaaliga dhigaya isaguna usii noqon qof madiya oo halkiisa keligii taagan in isagana la dhiirigeliyo in waxu bartana loo sii dadaalo waxa uu akademigu ka hawlgeli doonaa islamarkaana uu qaban doonaa inuu helo ilaalinta xuquuqda fikirka qofka oo qof waliba fikirkiisii iyo wixii koobiright uu lahaa uu isagu yeesho waxyaabahaas u qaban doonaa insha alla ilaahayna nagu garab galo waanad mahadsantihiin gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal alwaraabe ayaa munaasabadaasi ka hadlay islamarkaasina iftiimiyey hiigsigii uu lahaa abwaangaariye ee loogu magacdaray akademigan iyo dhallinyarada ka rumaysay fikirkiisiina u mahadceliyey waxaan ka baraya dadka imanka madasha isu kaa yeeray inaanay arrintaa fishinka ay ku dhaqaaqeen inaanay ka hideejaro ee ka midho keenaan leanna waxa weeye haddii kale taariikhdeeda qaran iyo ta shaksiba way lumaysaa haddaaynu dabagelin oo aynu wixiina soo dhamaray taariikhda aanayna xusin waatay marka taariikhdeeni lixdankii way luntay imanka dhalinyarkeenu garan mayso asxaabtii lixdankii gobolnimada ay noo dhaliyay ma garanayaan madaxdii berigaa siyaasiyiintaha ee ee calanka keenay waxaa garanayaan s y l iyo saddexiyo tobankii s y sha dusha laynaga saaray haddii maka kan aynu gaariyo iyo dadkeyna qiimaha le taariikhda qori weyno u samayn weyno meel lagu xusiyo foundations academic iyadana waxa weeye dusha waxa laynaga saari doona dad aynu garanaynba marka waxaa taas iga dardaaran taa ina wadaan meel kasta u garaacdaan aana idinka noqon laabakac intay magaaladan tahay magaciisu sii xabsan yahay oo hadhowta la iska iloobo leanno imanka asar
qaasim sheekh maxamed oo ah mas-uul ka socda xisbiga wadani ayaa munaasabadaasi tilmaamay in ay tahay mid dhallinyarada soo koraysa lagu dhiiri gelinaya islamarkaasina kaydin doonta afka iyo suugaanta soomaaliga
runaaantii waxaan dii sheegayaa iminka waqtigaa aada looguma la jirin laakiin iminka maraykan iyo yurub diinta islaamku aada iyo aada iyo aada ugu jirtay markaan soo noqday waxay igu farxad weynaa waxa weeye hode masaajidiyada duba inta yaryar ay hor fadhidaa way ka soo baxdaa waayo waadowna berigeygii waa kilagu wadaadoobeen naga kaxeeya baan odhan yani waa farxad aada u weyn waxay igu farxad weynaa dhalinyar ka soo dareeraysa masaajidka qur-aanka akhriysa walaalayaal waxa weeye diinta islaamka haddaan kusano oo aan qaldalooca ka dayno ku faa'iidaysiga ila iminka wadaadku laba ku raadiyaa maamul iyo lacag labadaa buu wadaadku diinta ku raadiyaa wax kalama dontoono haddaan taa ka yardayno oon iimaankeeda raacno waxaan u malaynayaa inaynu noqonayno umadiiniya qaayda waxaan ku soo qaabinayaa halkan waxaad aragtaa xaflada daafurka akaadamiga horumarinta afka anuu afka tilada waa tilada iga doodi karo afka ama ka maroo qal hadalka yaa u bedeli wejiska language وهكا هذا الدكتور لنا وعلمنا مرة هذا المعلم هذا لا ولي وحبس حي حتى خطأ لما قال يمر ويقول لي أفكر أكاديمية أكاديمية وحا آدية وفرح سعي إن أي نغطو من دولة كما الخلا maxaa yeelay dowladdu waxay qabato dhulku may gashaa waxaan hubaa inay kor tiri waxaan si nasiibadaa oo aada iyo aada aan ugula yaabin halkaan da'weyn ka eegaya inay suugaantii waxaa jeclaysanay marayaan unba carruur yaradana calankiiba garanayay soo hormaraysan waxaaba islaamayaashii da'da haabad maanta ka helaysaa meeshoo qaraamidii iyo alaabtiiba iyagoo sugayba waase alla maadii wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta mujaahid boobe yuusuf ducaale ayaa isaguna tilmaamay akademigan iyo waxyaabaha uu ka shaqayn doono islamarkaasina tilmaamay fikirkii wanaagsanaa ee uu gaariye mar uun ku doonayay in uu arko afka soomaaliga oo keediyasha
inay dardaaraan marka hore idin odhanayaa waxaan waktiga la idhaahdo ha la ilaaliyo si aynu isugu dulqaadanno dad baa saaka sideedii yimid dadna imikay socdaan beelahana waynu leenahay danana waynu leenahay waktigana lama iibiyo dibna uma soo noqday waa sidaa uu kuu dhaafay aroortii markaynu toosaynay inaan odhanin kolliy tobankaa la iman doonaa koob iyo tobankaa la iman doonaa dad baa imanaya hala isxaqlo warno waa si aynu wada joogno degenaanshaheenna iyo xasiloonidiinnu sidaasay ku jirtaa inaynu danteenna raacanaana sidaasay ku jirtaa in gaariye iyo dadka lamida la xaqdhowraana sidaasay ku jirtaa oo dee maanta ma ahayn maalin gaariye laydiin baryo inaad soo kallaadaan iyo xaynkaas ereyadiisii waxaa ku jiray hilinkaan iftiinshaa anna ku rugshoobaa maanta halkan waxaynu kaga hadlaynaa akaademiga afka iyo suugaanta habeen dhaweyd cabdiwaraabe ayaanu joognay oo buuggiisii lasoo bandhigayey habeenkaana halkaa waxaan ka sheegay inuu buuggaasi bilow uun ahaa gaariyana maanta nin uuna ha ku seexanin abaalkiisii baa la gudayo dabeedna akademi baa loo sameeyey way dhammaato waa la xusay waa uun qayb ka mid ah wixii uu gaariye u noolaa gaariye wax badan buu u noolaa af iyo aadin buu kusoo dagaalamay gaariye afkuu u noolaa gaariye suugaantuu u noolaa gaariye wuxuu u noolaa cadaaladda iyo dimuqraadiyadda gaariye cilmi baadhuu ahaa gaariye macallin buu ahaa gaariye mujaahid buu ahaa markaa ma soconayso inaynu idhaahno akademi baa loo sameeyo waa uun qayb ka mid ah ninkii halkan iminka guddoomiye ku-xigeenkii wadani afka gaariye afka afkuu yaqaanay atlanta maalintii uu ka hadlayey ee uu sharxayay afka af soomaaligu ku sharxay oo af buu yidhi af talyaani buu ku sheegay oo lingua buu yidhi af faransiis buu ku sheegay oo lang buu yidhi sidaas u yaqaano qolna carabkay u taqaanaa qolna afkay u taqaanaa marka ereygu meeshiisii buu yaallaa bamfletkan yare ay inoo qaybiyeen qoladan akademigu anigoo hambalyanaya dhallinyaradaas xaraf laban laabmi lahaa oo aan laban laabmin laguma arki karo bamfletka xaraf aan ahayn inuu laban laabmo oo laban laabmayna laguma arki karo bamfletka gaariya raalli kamu ahayn mana u ogolayn sidaanu laaxinka iyo deelqaafka gabayga u ogolayn ayaanu u ogolayn in af soomaaliyana la jejebiyo oo hadduu leeyahay jiitin laga tago hadduu labanlaabmayo laga tago oo hadduu xalka hore xarafka ugu horreeya weynaanaya laga tago dhallinyarada sidaasaanu ku hambalyaynaynaa wixii aanu dhismahooda iyo bamflet ka aragnay shir looma wada unsiyo iyagaanu ku odhan doonaa waananu hambalyaynaynaa koob iyo lixdankii nin la mumbe la yidhaahdo oo kongo xukumi jiray oo ra-iisul wasaaraha baa la dilay reer galbeed sameeda qurmaa ka dhexaysa intii dulmiga iyo takoorka u taagnayd baa dishay dabeedna heesu cabdilaahi qarshe u tiriyey oo uu ku heesayey baa waxaa ku jirtay lamumbe ma noola mana dhiman muuqiisoo la waayo mooyaane inuu maqan yahay ha moodina gaariya sidaasa ha u qaadanina gaariya inuu dhintay wuu nool yahay da'daa yar buu ku dhex nool yahay wakaa maantaba kasoo dhex baxay da'daa yaree weersamay horseedka yihiin akaadimiyada noqday dabeedna waxaa arki doontaan isagoo sidii likihii hadba meel ka soo baxa oo kasoo foodhaca gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee sooljaha mudane xasan maxamed yuusuf ayaa isaguna tilmaamay in daafurkan iyo akaademigan ay ugu talagaleen in ay ku soo bandhigaan suugaan qoraallo iyo kaydin afka soomaaliga ah
waan idin salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan furitaanka akademiga horumarinta afka iyo sugaanta ee gaariye aanu ugu magac darnay aada baad u mahadsantihiin waxaan doonaya marka hore inaan sheego shalayto iyo daraad iyo tii ku horreysay intayadii qabanqaabada hawshan ku jirtay runtii dadaal weyn baanu u gallay sidaagu dad fara badan aanu u casuumi lahayn oo aanu ixtiraam fara badan anagu aanu haynay waxaa jirta maxamed xaashi dhamac gaariye milooyinkiisa oo ujeedooyinkiisa waxaa ka mid ahaa inaan afka soomaaliga shisheeye loo daba fadhiisano soomaalidu taariikhdeeda waxay u daba fadhiisataa dad shisheeye ajaamil bay u daba fadhiisataa taariikhdeenna andarusiya baynu u daba fadhiisanaa inagoo xayahoo taagan laakiin isaga taargetkiisu wuxuu ahaa inaan afka soomaaliga shisheeye aan marsi looga noqonin annaguna waxaanu doonayna inaanu kaga nabaynaa waa taas afka soomaaliga inaan cid kale aan loo daba fadhiisan oo maxaan ku dhahday ah dad shisheeya ilaahay naxariisanaa ka waraabiya cabdilaahi macalin doodaan gabay uu leeyahaybaa waxaa ku jirtay adaag talo ku nool oo iyadu kuma oomana adaag talo ku nool oo iyadu kuma oomana ee af shisheeye waa iilashae aada u badankaaga meelaha aan doonayno akademigani inuu wax ka taro waxaa ka mid a dhinaca saxaafadda meeshii ay ahayd inay dadka soo kacaya ama dhalinyarada soo kacaysa hadday noqoto wargeysiyada hadday noqoto idaacadaha inay afka horumariyaan oo miisaanka iyo baaxadda uu leeyahay iyo maxaan ku dhahday sida loo qoraba intaba halkii laga baran lahaa runtii waxay ahayd khaasatan wargeysyada maxamed rashiid iyo nagala joogaan maanta laakiin ma dhacdo waa meelahaan is leenahay wax ka talo oo bal afka soomaaliga bal markay ugu yar tahay qoraalkiisa iyo kudhowda ha laga caawiyo marmar baad wargey soo qaadaysaa waad akhriyaysaa oo waxaad fahmi waayeysaa macnihii macnaha ku jiraana waxa weeye waa waa qoraalka iyo faham la-aantiisa
diiwaan axmed saleyban bide ayaa isaguna ka sheekeeyey fikirkii wanaagsanaa ee abwaangaariye iyo siday isku soo gaadheen haddaynu intaa qarno oo nin walba ku itaalo ijtimaaci inagoo wada jirraa gacmo wada jir bay wax ku qabsadaan unbaa jirta annagu aniga iyo wixii iladaha ama inaba sii weyni dambana wax iyagii waa qabnaa badhna waa kusii darsanayna intaa la daayo hadaa la yidhi laakiin waxaan leeyahay barbaarta maanta ayuunbaa la lala hadlayaa intaan dul fadhida taariikhda ninkaasi boode uu akhriyay cabdi bacradi hurle uu ka hadlay raggana uu u fadhiyo cid waliba ka hadlaysa allah aan ka hadlaya waxa weeye haddayna arrin taariikh lahayn haddayna wax la kala hadhin haddayna runka sheegin sheekada inaanay waxba ahayn markaad gabayga awowgaa ka adeerkaa ku sheegto hadda awowgaa iyo adeerkaa baad u kala waxanaysa qaar baa sidaa ku qayira ha ku qayirina ha been lagama sheego qor-aan fadkiya suugaantana been lagama sheego xiskaa maanta aynu joogno waxaa inoo xusuusa qoraalku run buu sheegaa maxay ahayd fanaankuna run buu sheegaa hadday murka qadhaadhay walow kaana mur xiskaa maanta aynu fadhino ninkaa aynu u fadhino inta kale waa inoo kalees weeyaan hadalka laakiin xuskaa maanta aynuu fadhino horta ilaahay baa naxariistay naxariistiisa naaskii isaga iyo waalidiinteena iyo ummadda naxariisaba wixii noolna ilaahay oo ku daba naxariista diin baynu leenahay hadalkeenu diinteenu ku rakiban yahay had iyo goor qabyaalada lagu sheegaa waxay tegi jirtay geedka geedkana guurtii baa qaadi jirtay guurtiduna diintun bay ku salayn jirtay qabyaaladeenu meel kale bay tegi jirin laakiin iminka waxay dhashay sidaa wadaadka wadaadada imika dee xarfaanta ee cusub ee dunida ku jiraan ee kitaabka iyo lacagta jirta malaayila cabdilla xasan bay ka eegtay mari allahu naxariista isleen wadaad kitaab iyo waran iyo faash iyo iyo gaashaan iyo bilaawe iyo toori iyo garnay intaa wada xidhan dee ila cabdilla xasan uma sheegin horta idaa qolooyinka caynkaasa waxaa leeyahay haddii aad qaloocantihiin allah idin soo dhowey haddii aad wanaagsan tihiinna dadka diliinka dagaalka bilaasabanta aad ka tahay taasina waa sabab ilaahayna wuu ina maqlaya malaa'igtii waxbay naga qorisa waxaan leeyahay innaga taariikhdayda waa tan aynu ka sheekaynayna haddaan gabaytirin gambaba soomaynu gaadinayn ama geel haynoogu qaado ama faras haynogu xambaaro ama dagaal haynoo sheego ama laba reer ha kala dilo midhaa lagala soo baxa ka xun midhaa lagala soo baxa afsamaaliga lumaya waa lagala soo baxa ka wanaagsana sidii gaariyahana dee musiibo way ku dhantay adigu waa ka fajacay beri baa waxa kabeeras laydhaa anigoo yar cadhaysanoo dee dadku halkan ka qaxado oo aabadda joogo ayaa la yidhi wallaahi lagu kala yaacay ma lagu kala yaacay ha haddii aanu kaxaydho dhaan raacdan maan noqone wala sheeko dheer iyo dhulkii kaa waraysa laga hadlayana sii maayo waxaan usoo ku soo waday horeenta ujeedadeeda adeerkeeni dhiibtu dhiibaan manoolya weli dhahan manoolyahay dhiibaan suluya maxamed siyaad basaaso xaggii ugu tagta wuxuu oran iyo cali saba tarwa iyaba dheebtu iyo iyo dhahan sababka yar baqayana markaasay dhahan dhahan waa waa waa cali saba cali saba oo waa ninka magaalada duqeeyey bay dhahan duqeeyey marka wuu ka daba digay gaariyi markuu dagaalkii isagoo xagga jira ay ku libaysteen ayuu hadalkii ka daba digay mar haddaan dhamba la dhigay waxba la dhigay waxaa dhigay oo ladalashada u dhigay oo dhiig isla u yaacay oo gabadhnimada idin dhacsaday oo dhaharyo ragna isbaray hadalka ku dheeraan maayo wuu ka baxaya taariikhdeena gabaygu wuu ku weyahay ninkaasi fanaan buu lahaa riwaaduu wax ka samayn jiray heesuu nala samayn jiray gabayadiisu cirkay lahaayeen waaban ka yaabaa markii siisa ayaa dhahaa waa riwaadan kaa samaysana naga aamin magaalada waayo riwaayadu waa isku kabkab oo waa filim dee halkan geeraar yar baad ka horaysa halkan islaam baad ka buraaburaysa halkan inan baad ka heesaysa halkan mid kale ka hilaacaya waa waxay isu geejaraysaa waa qofka laakiin gabaygu waduu ku qaabsiiraya waa ka baxayaa gabayadu fanaanada caanka ee saare halgan oo goobtaasi ka hadashay ayaa sheegtay in ay u mahad celinayso dhallinyaradan isku hawlay in ay dhisaan akademi loogu magacdaro abwaankii wanaaga gaariya islamarkaasina ka shaqayn doona afka iyo suugaanta soomaaliga badiyaa dadkii ugu waaweynaa baa jooga laakiin mid un baan odhan lahaa waxaan odhan lahaa akadeemiyadaa la sameeyey waxay inoo tahay taariikh innaga oo dhan inaynu taageerno waxaan jeclaan lahaa in dadka way ka dhaxaysaa dadoo dhan sidii la sheegayay dadkii lasoo casuumay oo dhan inay kasoo qayb galaan oo ay dee taariikhdeena waxaa taariikhdeena haddaynaan inagu xisin ama aynaan inagu ururin dee cidinoo ururin mayso marka aad baan uga xumahay in idinkoo mahadsan inta kasoo qayb gasho maanta dee wadanku dhalinyaro u baahan yahay haddana in laga maqnaadaa ma habboona raggaana meesha ku badan oo de hadalkii iyagaaba wada qaatay oo waxaan ku hadla garan maayo laakiin waxaan leeyahay waxay samaysay unisom ay baaris baaritaan bay samaysay ay ku sheegtay in afka soomaaligu malaha soddon kontonka sane ee socda soo socda in la waayi doono haddii dib loo samayn waayo waxaan ku faraxsannahay dhallinyarada iyo iyo dadka soo abaabulay inay sameeyaan maanta em, meel lagu xasuusto afka soomaaliga afka soomaaligu dad badan buu ka dhexeeya En, maxay ahay leeyahan dadka ugu gabayada badan ama ugu taariikhda badanna dadkeenu reer somaliland bay ku jiraan marka waxaan odhan lahaa anigu dadkan ka fog ahay waanu taageeraynaa waana isku mahadsantaysay sharafka inaad ku abaabushay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wadcadda oo ka mid a aasaasayaasha akademigan ayaa u mahad celiyey dhammaan kasoo qaybgalayaashii iyo mas-uuliyiintii iyo intii wax ka geysatay furitaanka akademigan cusub ee gaariye academic bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam Een, marka hore aan salaamo marti sharafta halkan isugu timid madaxda een, abwaanada qoraaga booba yuusuf tacaale iyo inta kale ee ay nagala soo qayb gashay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, intaa kadib halkan maanta waxaynu isugu nimidda furka akaademiga horumarinta afka iyo suugaanta ee gaariye akaademigaas oo ah akaademi muddo aanu kusoo shaqaynaynay aniga iyo rag bara- rag fara badan oo imaka halkan idinka muuqda si uu u hirgalo oo maanta oo kale la soo gaadho Een, waxaa jirta een, sida aanu ku sheegnay oo inaan ugu magac darnay abwaan maxamed xaashi dhamac mujaahidkeenii macalinkii ee, profesorkii inaan ugu magac darnay akaademiga taa macnaheedu inaanay ahayn sidii isaguba uu noloshiisa ku qaatay inaanu ku ururino suugaantiisiiyo keliyata iyo wixii isagu uu taray bulshada waxaanu ku ururin doonaa oo aanu anagu xilkaas ixsaari doonaa inaanu ku ururino suugaantii dhoodaan tii xasan sheekh muumin iyo dhammaan intii dhimatay ee abwaanaye haldoor ah ee aynu een, maskaxdeenna iyo maankeenna aynu ku hayno iyo kuwa noolba ee waxa la yidhi qof waliba waxbuu u nool yahay wuxuu u nool yahay ujeedduu u nool yahay gaariye wuxuu u noolaa in ummaddani uu arko iyada oo afkeeda iyo sharafteeda iyo dhaqankeeda uu meel sare gaaray Een, baylahdaas uu ka tegey maxamed xaashi dhamac gaariye ee ah himiladiisii ayaa keentay in aanay himiladiisii bartaa ku go'in oo aanu annagu istaagnay si himiladiisii ay u sii jirto waayo noloshu waxa weeye qoraysu dhiib qof walibana tan wuu ka tegayaa wixii uu ka tegay haddii aanu cid kaga sii tegin ama qof ka yar aanu u dhiibin ama bulshada da'yartaasi aanay iyagu aanay kaalintoodii qaadanin waxa dhacaysa halkaas bay ku dhammaanaysaa ee qofka bini aadamkaahi waxaa la idhaahdaa afar nin haddaanay noloshiisa iyo geeridiisaba aanay ku jirin luxudkana kumilado adduunkana ee wuxuu kaga dee himiladiisa ma gaadhayo afartaa nin waxa weeye nin la socdaa oo hadduu meel tegay iyo hadduu meel u baxay iyo haddii nin la socdo ninkaas yidhaahda dee ama ha u sheekeeya ama wax kale ha ku biiriyo nin ka sii horeeya oo la yidhahdo hebel baynu ku haagaynaa hebel baa halkaa inoo jooga hadduu waayo nin la socda waa inuu helaa nin ka sii horeeya oo meesha uu tegayo uu ugu tago Een, nin nin ka dambeeya oo wixii uu ka tegey iyo baylahdii uu ka tegey haddii la waayo intaas baylahdii uu ka tegey een, si ururiya gaariya baylah badan buu ka tegey waxyaabaha aynu kasoo sheekayno dhan buu ka tegey baylahdaas innaga oo isku mid ah waayo isagu keligiibuu u noolaa taas waanu tegey allah u naxariisto innaga oo iswadanna diyaar ma u nahay inaynu baylahdaas gufayno oo aynu inteenna ka qaadano waayo ee, waxaa jirta xafladda quruxda badan leh man laa yashkuru naasa laa yashkuru illah qofku haddaanu bini aadamka iyo dadka uma- u mahadnaqin ilaahayna u mahadnaqo dad baa ka qayb qaatay oo maskaxdooda iyo maankooda iyo muruqoodaba lagu kaaliyey si ay xafladdan u dhacdo oo akaademigan u istaago oo uu bilaabo shaqadiisa bulshadana waxtar ugu yeesho waxaanu jecelnahay inaanu dadkaas halkan ka xusno oo aayadu kuna ogaataan ilaahayna aynu uga barino in wixii ay tareen akaademigan uu ilaahay xasanaadka ugu laban laabo dadkaas waxaa ka mid ah debadda iyo gudahaba way joogaan waxaa ka mid ah ee, munir abusite oo aynu wada garanayno ilaahay waxaynu uga baryaynaa wixii akaademigan iyo afkan iyo dadkan uu taray in uu xasanaadkiisa ugu daro maalinka caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiis oo teeko sheekh aadan siiro allah karaameeyo xafidahullah gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha weyna maqlaya abaan u malanaya marka isagana ilaahay xasanaadka ha ugu daro cabdiqaadir xaashi cabdiraxmaan guri barwaaqo cabdilaahi saleebaan bideed oo ay walaalyihiin axmed saleebaan bideed dadkaasi waanu mahadnaqaynaa idinkana aad baanu idinku mahad celinaynaa ka soo qaybgelkiina intii naga tagtayna waxaanu leenahay ee aan noo imaninna kuwa dambe id nagala soo qaybgeli doontaa cabdikariin axmed moogaashna ku jira dadka maskaxda intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkaasi waa soo diyaarintii iyo soo jeedintii khadar nuux yuunis intaynu barnaamijkan xigay isugu iman doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo